waa shabakada warbaahinta dailnews dot com waxay iinsoo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo
runtii waxaa aada iyo aada yacni noo danqisay in nin aan waxba garansan asagii xaaskiisa lagu dilo meel waxaan ilaahi waa baryayaa jannadii raxmano ka waraabayo dadka ay ka geeriyoodeena soo dhiiwaanka siiyo ummadda farkaas geysatayna adduunya iyo aakhiraba insha allah waa helayaan waxooda ummadda soomaaliyeed noocaasoo kaleeto waa inay meel uga soo dejeysataa falalka noocaas qofuu gaar u noqonayo male dulmiga waxaa la istaajin karaa markuu bilowga yahay haddii mar uu dulmigu fido sida daadkao kaleeto guri ka soo gelaya ummadda soomaaliyeed waa inay xukuumadda iyo dowladda soomaaliyeed iyo maamulada la shaqeeyaan waxaan dadka maalin kasta yacni caadeystay banaystay inay dad ummada maskiin aan waxba gelin inay dilaan waa inaan meel ugu soo dhajeysanaa dalkeennan waa dalkoodan ah waa inaan runtii dadkaasi ka qabanaa nalka raba inay naga dameeyaan